gabarh soomaaliyeed oo degan gobolka minnesota dalka maraykanka oo lagu magacaabo faadumo yaasiin derbi ayaa dhowaan waxay qortay buug ay ku magacowday ayaan of the lucky oo sida magaciisa ka muuqata ku qoran afka ingiriiska faadumo ayaa sheegtay in buuggan ay ugu tala gashay in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku hadla afka ingiriiska iyo dadkaan soomaalida ahayniba ay ka bartaan dhaqanka iyo sheekooyinka soomaalida wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud masacada ayaa la kulmay faadumo yuusuf warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
faadumo yuusuf derbi waa gabar dhallinyara oo soomaaliyeed oo leh hibooyin kala duwan oo badanaa aanu kulansan hal qof waa qoraa dhowaan soo saartay buuggeedii ugu horreeyey oo ay ku soo bandhigtay sheeko mala awaala oo ka hadlaysa nolosha gabar soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo isu martay waa injineerad baratay cilmiga mechanical engineering sidoo kalena waa sugaanyahana tirisan noocyada kala duwan ee sugaanta faadumo ayaan dhowaan kula kulmay magaalada st paul ee gobolka minnesota oo ay ku nooshahay waxayna marka hore sharaxaysaa sheekada uu xambaarsan yahay buuggan ay qortay buuggan waxaa la yidhaahdaa ayaan afdallaki wuxuu ka sheekeynayaa qisada gabadh la yidhaahda ayaan raage oo miyi ku dhalanaysa marka waxay go-aansanaysaa inay wax baratay rabtaa magaalada imanaysaa magaalada markay timaado nasiib darro qaxigaa ku dhacaya qaxi markuu ku dhaco kenya imanaysaa kenya waxay isbaranayaan wiil nolosheeda waxweyn ka badala marka ayaan qurbaha imanaysaa sidii ay qurbihii iyo qaxi uga soo kabatay riyadeedii u rumaysay iyo carqaladihii lasoo gudbaysay uga soo baxday iyo qisadeeda jaceylka ayuu ku saabsan yahay qisada jacaylka ay faadumo carabka ku dhuufatay waan filayo inay dadka qaar u dhegtaagayaan ayaan faadumo weydiiyey inay si kooban noola wadaagto waxa ayse tiri iyadoo dhoola caddaynaysa jacaylkaada horta kulli inaa idiin wada sheega ma rabi because inaa bugal akhrista waaye laakiin wuxuu ka sheekeynayaa qis jacayl iyada soo martay iyadoo yar ku dhacaya wiil la yidhaahda cawaale oo isaguna ku jira meesha marka laga yimaado sheekada jacaylkee saldhig waa buuggan ayaan ofdalaki waxaa kale uu buuggu dadkaan soomaalida ahayn ee degan gobolkan iyo caalamkaba uu fikir ka siinaya soomaalida iyo dhaqankooda iyadoo qof soomaalihina uu sheegayo faaduma derbi quraaga buugga ayaa ujeeddada ugu weyn ee buuggan u qortay ku sheegtay soo noolaynta iyo gudbinta sheekooyinka dhaqanka ee soomaalida oo aan dhallinyarada qurbuhu fikir badan ka haysan muhiimadda ay leedahay in bulsho walbaahi ay qaabayso sheekooyinkeeda oo aanay cid kale si qaldan u tabin iyo sidoo kale inay hoosta ka xariiqdo dhaqanka soomaalida ee istaakulaynta iyo adkaysiga markasta waxaan ku ducaystaa ilaahay oo meelay soomaali joogin ha ay geynin dadkeena waxaa laga yaaba inuu haddaad baahan tahay ma wax ku haystaan lagama yaabo qofka soomaaliga meel cidlaa kaaga tago markasta way isgarab istaagan waa dad iscaawiya marka ayaan sheekadeeda markaad akhrisid waad arki doontaa wuxuu arkaya qofka akhrinaya sidii ayaanay dadyagoo kale u caawiyeen u garab istaageen iyo yani nolosheeda saameynta weyn ay ugu yeesheen ta kaloo dhaqanka kaloo ah dhaqankan qofku inuu mar raba riyada rajada uusan dhigin soomaalidu run ahaantii wax kastoo inugu dhaca dad waxaynu nahay qadarta aaminsan oo ilahay aaminsan waxaynu nahay dad iska farxsan qofka isagoo wax kastoo ku dhacan bu iska farxsan yahay riyadiisa mar raba rajada nolosha ma dhigayo markastana qofku wuxuu isku dayaa riyadiisiisa u rumayn lahaa marka that culture of resiliency ayaan run ahaantii raba inaan highlight gareeyo oon ummadaha kalena la wadaago communitygeenana aan iyagana tuso inaan labadaa wax iyo kuwo kaloo badanba ay ku jiraan dhinaca kale faadumo waa injineerad baratay cilmiga mechanical engineering oo ah xirfadda ay sida joogtada ugu shaqaysato waxayna ka howlgashaa shirkad weyn oo soo saarta qalabka caafimaadka oo ku taala gobolka minnesota marka anaga qaybteedu waa development iga soo saarida ama hindisida ama sidii loo soo saari lahaa qalab caafimaad oo cusub inta badan qalabkan ka shaqeyna waxay kuwa wadnaha iyo la xiriira weeyaan iyo xididada iyo non invasive surgerieski lagu sameeya weeyaan waad hindisaysaa waad sidii loo soo saari lahaa baad ka fikiraysaa testing baad ku sameynaysaa inta badan qalabka caafimaadka wadankan layskama sameyn karo waa inaad cadaysid qalabka inuu safe yahay oo dadkii dhibaato u keysanaynin faadumo yuusuf derbi waxay ku barbaartay qurbaha balse qoyska ay ka soo jeedo ayaa sida ii sheegtay ah qoys ku ad adag adeegsiga af soomaaliga oo afafa kale ku hadalkooda aan iridda guriga loola soo dhaafi karin taasina faadumo waxay u sahashay inay ogaato hibada ay u leedahay curinta noocyada kala duwan ee sugaanta anigu waxaan ugu jeclahay sugaanta kuwa sarbeebta ah marka qaarkood sarbeeb baan u yara qoraa qaarkood way iska way iska cad yihiin waa iska garan kartaa waxaa ku jira qayr jacayl ah waxaa ku jira buraanbur qaarkood walaahi horta jacaylkaan uga jeclahay laakiin de jacaylku waxaa weeyaan isaguna waa howlo gooniyu wataa marka kuwaasaan laakiin ugu jeclahay faadumo yuusuf derbi oo sugaantay curiso ku kaydisa shabakadeeda faadumo yuusuf dot com ayaa waxay qorsheynaysaa in ay dhowaantan soo saarto buug ay ku ururisay suugaanta ay tirisay fariintan ayayna u diraysaa bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida waxaan ku ohan lahaa akhriska hala badiyo qoraalkana hala badiyo akhriska wuxuu ku fiican yahay qofbaa waxaa laga yaaba soddon sano inuu cilmi baaris sameynayay adiguna buggii uu qofkaasi soddon sano cilmi baarista kusoo sameynaya oo soo baaraya oo kasoo fakarayay oo yacni dee cilmi badani ku jiro yaa waxaa laga yaaba saacado gudahood inaad ku hesho marka wax akhrisku wuxuu maankaa korinaya maskaxdaadu korinayaa adiga caqli buu ku siyaadinaya waxyaalo badan oo sidii aad u arki jirtay aanan ahayn ayaad u arkaysaa maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota